somalilan ayaa sheegtay inay soo dejin doonto shidaal laga bilaabo kowda bisha oktoobar ee soo socota iyadoo beenisay in cid gaar ah ay markaasi u xirayso keenista shidaalka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule
maarayaha guud ee hamaha shidaalka somalilan xasan axmed ibraahim embasy ayaa u sheegay v o a in aanay jirin wax xukuumaddu ay moniboli ama gaar ugu xidhayso keenista shidaalka isagoo faahfaahin dheeraada ka bixinayay warqad uu dhowaan xafiiskiisu qoray kuna hagaajiya shirkadaha ka shaqeeya shidaalka soo dejintiisa oo lagu ogeysiinayay in kowda bisha oktoobar laga bilaabo ay xukuumadda somalilan la soo degi doonto shidaal kaasi oo ay kasii iibin doonto dadka kaalmaha leh ee shidaalka ka ganacsada maarayaha ayaa sharaxay ujeeddada xukuumaddu ay shidaalka u soo dejinayso isagoo ku tilmaamay baha kelifa in xukuumaddu shidaalka ay soo dejisato islamarkaana aasaas u yihiin labada qodob ee kale ah tayada shidaalka iyo qiimaha shidaalka oo ka jabnaan doona qiimaha haatan uu taagan yahay warqadaasi horta waxaan u qornay shirkaha ka ganacsada baafoolka iyo shidaalka ee kala duwan ujeedaduna waxay ahayd inaanu ku wargelino inaanu keenayno maaragtay shidaal shidaalkaasoo ka jabnaan doono maaragtay hadda sixirka uu shidaalku suuqa ka joogo marka waxaan war shidaalkaasaanu keenaynaaye aanu idinka siibino marka taamiil loo noqda faa'iidana waa ka helaysaan maanaan odhan markaa shidaalkaas dawladdu baa keeni karta maanaan odhan dad ama dana siyaasadeed xukuumaddu ka leeday ama siyaabo kale loogu maaragtay korinaya ayaa shidaalka keenaya oo magacii dawladda waa lagu sheegayaa arrintaa maxaad dadka uga caddaynaysaa
taas dadka waxaan u sheegayaa in horta qofku magacilaa ka dila maaha annagu dad mas-uul baa naho wallahi aanu been sheegna ma doonayno cid gaar oonu arrintaa ku naasnuujicilaa ma jirto danta qaranku baanu ka aragnay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horraysay ee xukuumadda somalilan siddeed iyo labaatanka sannadood ee somalilan ay sheegtay inay ka goday soomaaliya inteeda kale ay xukuumadi sheegto in shidaalka ay soo dejinayso waxaan isku dayey inaan la xidhiidho qaar ka mid a shirkadaha soo dejiya shidaalka si ay u arkaan go'aanka xukuumadda waxaana ay sheegeen in ay kulan leeyihiin islamarkaana ka arrinsanayaan wixii ay ka yeeli lahaayeen tallaabada xukuumadda khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa tahay aada iyo aad ayuu umahadsan yahay khadar maxamed cakule oo warbixintaas inoo soo diray weli wararka hargeysa ayaan ku jirnaaye dhinaca kale ciidamada booliska ee magaalada hargeysa ayaa maanta duhurkii xabsiga dhigay guddoomiyihii telefishinka madaxa bannaan ee horyaal maxamed cismaan sayid iyadoo xalay fiidkiina albaabada loo xiray xaruntii t v-gaasi ee magaalada hargeysa waa kan mar kale khadar maxamed cakule ciidamada booliska ayaa albaabada u xidhay telefishinka madaxa bannaan ee horyaal afar iyo labaatan kaasi oo ka mid ahaa telefishinada madaxa bannaan ee ka shaqeeya magaalada hargeysa kana howlgalaa guud ahaan somalilan waxaa sidaas idaacadda v o a u xaqiijiya guddoomiyaha telefishinkaasi maxamed cismaan mire sayid bismiillaahi raxmaani raxiim telefishinka horyaal muddo afartan cishaa waa markii labaada la xidho horta sababta loo xidhay markan iyo markii ka horreeyena ilaa hadda ma garanayno waarana looma keenin maxakamadna loogama yeedhin dacwadna lakuma oogin xukunna lakuma ridin markaa sabab alla sabab loo xidhay runtii kuma sheegi karayo wararka qaar waxay leeyihiin barnaamij hordhiciisaa samaysan oo dumarka iyo balwadaha iyo arrimaha ka hadlayaybaa waxaa laga yaabaa in halkaa laydin haysto madarasantidkutaa gudoomiye dabcan waan maqlay sheekadaas barnaamijkaasaan jeclay horta marka hore inaan ka warramo barnaamijku waa barnaamij wacyigelina buu ahaa oo aan ugu talagalnay tobankii sana u dambeeyey guud ahaanba geyiga soomaalidu degto waxaa ku soo badanaya dhaqamo xunxun oo balwad leh oo xashiishad leh oo jaadkii oo gaadhay ilaa haweenkii iyo dumarkii iyo guryihii gaadhay khamrigii oo aada usoo farabatay balwado noocaasa baa jira oo dhaqanka bulshada iyo diinta iyo akhlaaqdaba ku xun marka barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay dhaqamadaas ayaanu dadka ka wacyigelinaa saddex barnaamij oanu diyaarinay buu ka mid ahaayo mid ka warramaya xashiishada iyo dhibaatooyinka ay maanta soomaalida ku hayso guud ahaanba iyo somalilanba qaadka saasoo kale aanu ka hadlaynay oo dadka wacyigelinaynay marka barnaamijkaas waxaa qayb ka ahaa dhakhaatiirta culimada aqoon-yahanka dhaqaalayahanada oo damidoole roolkiisa ka qaadanay oo sheegayay saamaynta taban ee uu bulshada ku leeyahay marka khaladku wuxuu ka dhacay oo run ahaantii aanu ka xunnahay horena raaligelin uga bixinay maantana aan ka bixinay aan ku celinaya hordhaca barnaamijka baroomaha aan ugu talagalna xaysiiska oo saddex daqiiqo ahaa ayaa khalad naga galay iyadoon la edhidgarayn si aan ukas ahayn nooga galay youtube-ka xataa nagama baahin t v-ga markaa dee taas anagu maanaan filan in ina laku xidho waxay ahayd ina la raaligelin ka bixiya haddii cid cidi ka cabanayso cid ka cabatay oo ka soo dacwootayna dee ilaa hadda oo anaga dacwad nagu soo ogtayna ama noo timo nala soo xidhiidhayna ma ogin laakiin barnaamijka hordhiciisa aad baa loo hadalhayey ma ka raaligelisa telefishinku maadaama mas-uuliyaddeeda tahay ma qaadateen doorkiinio bulshada raaligelin ma ka bixiseen dabcan saddex jeer baanu raaligelin bixinay tambil midda labaad ee kale jirtay dee saxaafadda somalilan gaar ahaan tifiyada iyo wasaaradda warfaafinta xeerbaa heshiis baa ka dhexeeyey ay dhowaan kala saxeexdeen heshiiskaasi wuxuu dhigaya inaan xarun warbaahineed la xidhi karin ee dee lala xidhiidho maamulka oo haddii dembi lagu helo inta sifa sharciya loo maro de marka hadda iyaga la xidho dee tii lama fulin oo dee dowladdii waxaad moodaa nidaamkii dictatoriga kale taliska ahaa in lagu dhaqmayo oo dee qabta oo xidha te taasi inaad ma dhaqayso qarankan oo meel inama geenayso horumar laguma gaadhayo saxaafad ku sii shaqayn karaysaana ma jirto run ahaantii saxaafadda somalilanna guud ahaanba waxaan ugu baaqayaa oo aan u sheegaya sheekadu kuma koobnaan doonto horyaal t v waxay noqon doontaa mid saamaysa saxaafadda oo dhan oo maalinba mid albaabada loo xidho haddii aanay iyagu cod midaysan yeelan oo isu tegin oo tashanin marka arrintaa aad baan uga xumay waana ka tacsiyeynayaa bahda saxaafadda somalilan iyo shacbiga reer somalilanba dhinaca kale warar goordhoweydii soo gaadhay ayaa sheegaya in guddoomiyaha telefishinkaasi horyaal ee xalay ay ciidamada boolisku xidheen in laftigiisa maxamed cismaan mire sayid la qabtay islamarkaana la geeyey xarunta c i d da ee magaalada hargeysa mas-uuliyiin ka tirsan telefishinka horyaal ee ciidamadu xidheen xalay ayaa ii xaqiijiyey in maanta gelinkii hore xabsiga la dhigay guddoomiyihii telefishinkaasi maxamed cismaan mire sayid iyaga oo sheegay in aanay garanahayn sabab lagu xidhay isaga iyo telefishinka midna dhinaca kale mas-uuliyiinta booliska somalilan oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suuragal ii noqonin iyagoo qaar badan oo mas-uuliyiinta ka mid ihi aanay ka jawaabin telefoonadooda islamarkaana xarunta taliska guud ee ciidamada boolisku aan isku dayay inaan booqdo ay suuragal noqon weyday mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta somalilan oo uu ka mid yahay guddoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdijaamac xuuto ayaa cambaareeyey xadhigga telefishinka horyaal isaga oo sheegay inaanay sinaba u aqbali karin xadhig lagula kaco hay-adaha warbaahinta oo baalmarsan sharciga khadar maxamed cakuule v o e hargeysa